bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada wararkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ee dalka aljeeriya uga qaybgalaya shirkii wasiiradda maaliyadda waddamada ku yaala carabta madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu kulan la qaatay wakiilka gaarka xogeyaha guud ee qaramada mid arrimaha soomaaliya shirkii cilmi baariista injineerada sayniska iyo teknolojiyadda ee jaamacadaha simad iyo jamhuuriya sannadkii lixaad ayaa la soo gebagabeeyey iskuul ayaa laga furay deegaanka deemasaar ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaabta xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan wasiirada xukuumadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed in loo midoobo dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taas waxaana qodobadani wararka kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaa oo dhammaystirano wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cilmi maxamed nuur oo ku sugan dalka aljeeriya islamarkaana ka qaybgelay kulan looga hadlayey arrimaha maaliyadda ee wadamada dalalka carabta kaasoo kulankii kooiy kontonaad ee wadamada wasiirada maaliyadda dalalka carabta wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo kulankaasi ka jeediyey khudbad dhinacayba taaban islamarkaana uu sheegay in loo baahan yahay wadamada carabtu inay ka qayb qaataan sidii soomaaliya diinta loogu xafin lahaa wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay wadamada carabta ee kulankaasi ka qaybgelay islamarkaana ka dhacay dalka aljeeriya caasimadiisa aljeris ayaa waxa uu sidoo kale wasiirku u sheegay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliya laga gacansiiyo sidai dhaqaalihii sare u qaadi lahayd waxaana wasiirku sidoo kale uu sheegay in wasaaradda maaliyadda ay wado sidii sare loo qaadi lahaa kobaca dhaqaalaha soomaaliya islamarkaana ay qayb oo qaadan lahayd dowladda soomaaliya sidii diincafintaha iyadu ay dalbatay loo dhammaystiri lahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cilmi maxamed nuur ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada carabta kulamo uu la qaatay wasiiradooda in loo baahan yahay wadamada carabta dooreyn ay ku yeeshaan in soomaaliya dhaqaalaheeda ay isku filanta islamarkaana cagaheeda isku taagto wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada miday james swan ayaa hoyga uu ka degay ee magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynaha maamulka puntland wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada james swan oo xilligii isagu muddoxileedkiisu arrimaha diblomaasiyadeed ee soomaaliya uu soo gabagaboobay ayaa kulan kula qaatay howga oo ka degay ee magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland sida cabdulaahi dani isagoo ku sugan magaalada muqdisho kana qaybgalay shirkii wadatashay qaran ee ka dhacay magaalada muqdisho james swana ayaa madaxweynaha puntland uga mahad celiyey doorka wada shaqeyneed inta uu suugiyey soomaaliya islamarkaana muxudileedkiisu soo dhammaaday sidoo kale uga mahad celiyey madaxweynaha dhacabkii shacabka reer puntland wada shaqeyntii muddada intii xafiiska uu joogay james swan madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale uga mahad celiyey james swan wadashaqeyntii uu la yeeshay intii uu xilka uu hayay ee maamulka puntland waxaana uu sheegay in markastaba qaramadu diyaar u tahay in wadashaqeynta maamulka puntland iyo qaramada midoobay oo sii socon doono haddii xafiiska uu ka tago xitaa james susana ayaa loosoo magacaabay soomaaliya kadib markii dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay ka eerisay waddanka soomaaliya wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay james susana ayaa in muddaha ka shaqeynaya gudaha dalka soomaaliya waxaana mudduxileedkiisa uu dhammaanayaa sanadkan gudihiisa ama bishan aynu ku jirno nofembar ay soo socotaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan dhammaan wasiirada iyo shacabka soomaaliyeed in loo midoobo dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar robow masuuro oo isagu hadlaya ayaa yidhi in loo baahan yahay in dhammaan xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed dagaalkan bilowga ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana loo midoobo wasiirka wasaaradda xukuumadda wasiirka wasaaradda diinta o iqaafta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar roob cali abasuur oo asigu arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
wasaaradda amnigu say hadda caawo oo kale ay yeeshay wasaaradaha kale oo dhan in runtii garbaha laysqabsado oo dhammaan cadowgaas oo cid uu dhaafaya aan la arag layska wada kacsho insha allahuna hadda waa bilaabatay baraarug fiican baa jiro inta kalena inay wada baraarugaan oo gacmaha laysqabsado ayaan rajaynaynaa dhammaan wasiirada meesha joogo wasiirka wasaaradda diinta waqaafta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar robo cali oo mansuur ayuu kaasi ah shirkii cilmi baarista injineerada iyo teknolojiyadda iyo sayniskaha ee jaamacadaha simada weliba jaamacadda jamhuuriya sanadkii lixaad ayaa lasoo gabagabeeyey sida warkan uu ku faahfaahinayo wariheena maxamed iile riyadda sayniska iyo teknolojiyadda oo iska kaashadeen jaamacadaha simad iyo jamhuuriya oo sanadkii lixaad ay wada qabteen ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey muqdisho shirka ayaa waxa uu sanadkan halkudhigiisu ahaa in xal waara loo helo ka jawaabidda isbeddelka cimilada shirkan waxaa ka hadlay lix khubaro oo ku xeeldheer arrimaha ah isbeddelka cimilada iyadoo sidoo kale lagu soo bandhigay soddon iyo lix daraasadood iyo laba dood cilmiyeed waxaana ka soo qayb galay in ka badan laba boqol oo qofood ah shirkan ayaa furitaanka lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan dood cilmiyeedyo taabanayay arrimaha isbeddelka cimilada iyo gaar ahaan daraasado ku saabsan sayniska injineeriyadda iyo teknolojiyadda guddoomiyaha shirkadda sesti injineer maxamed cabdulaahi cali ahna hormuudka kuliyadda kombyuutarka ee jaamacadda jamhuuriya ayaa ku soo dhoweeyey kasoo qaybgalayaasha shirka lixaad ee sest una mahad celiyey martida iyo taabageliyayaasha shirka oo ahaa hurmuud iyo salaam banka shirka sesti sanadkii lixaad ee la qabanayo oo halku-dhigiisa uu yahay sustainable stem solutions in response to climate change sidaa wada ogtihiin sanad walbana abaare ay ka dhacaan waddankeenna abaarahaas oo ay sababaan cimilada isbedelaysa iyo roob la-aan iyo wixii la mid a waxaan rabnaa marka annagoo diiradda saareenoo cilmi baaristii laga sameeyey climate changiga iyo sidii xal maaragtay loogu gaari lahaa abaaraha iyadoo la isticmaalayo technolojiga
guddoomiyaha jaamacadda simad ustaada dor daahir xasan cabdi oo hadal ka jeediyey furitaanka ayaa sheegay in muhiimad gaar ah uu leeyahay mowduuca sanadkan oo khatar weyn ku haya dalkeenna waxa uu sidoo kale sheegay inay ka go-an tahay in xoogga la saaro cilmi baarista si kor loogu qaado aqoonta da'yarta
kasoo sheekayn maayo sababaha ay u midoobeen jaamacadda jamhuuriya jaamacadda simad si ay isaga kaashadaan cilmi baarista wax badan baa lasoo sheegay shirkaana kii ugu horreeyay ma ahan laakiin waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno inay naga go-an tahay in aan si wada jira intii karaankeenna aan gacan ka geysano sidii cilmi baarista gaar ahaan midda sayniska la xiriirta xoog loo saari lahaa indhaha dhalinta iyo dadka daayarta hoo xiiseynaya inay cilmibaaryaal noqdaanna aan ugu soo jeedin lahayn madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda jamhuuriya cabdirasaaq warsame cabdulle oo isla hadal ka jeediyey shirka ayaa xusay kaalinta weyn ee cilmi baaristu ay ka qaadan karto horumarinta bulshada shirarkan labada jaamacadood ee jamhuuriya iyo simad adkaysi badan iyo dhabar adeeg ay sameeyeen meeshii laga soo bilaabay iyo maanta meeshuu marayo farqi weyn ayaa u dhexeeyo ammaan iyo bogaadin ayay mudan yihiin maamulka labada jaamacadood oo dabcan waqti iyo lacag iyo dadaalba geliyey waxaan soo gaarnay in markan ay labadii jaamacadood ka fikirayaan shirarkii si ay dadka kasoo qaybgalaya oo wax ka soo bandhigayo ay ugu soo tartamaan ugu dadaalaan in ay ka fikirayaan jaamacadihii gudoomiyaha midooda jaamacadaha ahna guddoomiyaha jaamacadda banaadir maxamed maxamuud bidey ayaa ku booriyey labada jaamacadood in ay barnaamijyada cilmi baarista hoos loo sii daadijiyo oo waxbarashada hoos loogu soo diro delivery service marka la yimaado qaybta ugu muhiimsan cilmi baarista kaasoo ah in loo helo xal ama xuluul sidii mataqaanaa dhibaatooyinka jira qayb looga qaadan lahaa runtii barnaamijka maanta dalka lagu soo bandhigayo oo ah climate changiga runtii dalkeenna dhibaato badan oo xoog badan ayuu ku hayaa mar waxay tahay xilli waa xilli abaareed weeye marna waa xilli fatahaad weeye oo sidii looga faa'iidaysan lahaa aad mataqaanaa inaan xal u helno aqoonyahanka halkaan iskugu imanayo martida ka soo qayb gashay waxaa kale oo ka mid ahaa cilmi baaris sare ibraahim faarax bursaliid oo bogaadiyey sare u qaadista cilmi baarista oo uu ku tilmaamay in dalkeennu aad uu ugu baahan yahay waa mowduuc xilligiisii jooga si khaasa xaalka maanta ee jamhuuriyadda maraysa marka la fiiriyo una baahnaa in shirar tiro badan oo taxano ah hore in la geliyo xooggana la saaro in wax la baara keliya ma ahane waxa la baaraya inay noqdaan wax habfakarka dadka bedela kadibna habdhaqankooda bedela ka hortagna abaarta u noqon kara maaraynna u noqon kara sidaas si lamida marka barwaaqa ay dhacdo daadadka maarayn u noqon kara ka hortagna u noqon kara ugu dambeynna dheryaha guryaha soomaalida ka karaya wax ku dara qaar ka mid a macallimiinta iyo ardayda jaamacadaha jamhuuriya iyo simad oo halkaa ka jeediyey daraasado kala duwan ayaa dareenkooda ku aadan shirkan ka hadlay iyadoo markii dambe abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey khubaradii kaga qaybgalay shirka daraasad cilmiyeedyada ugu horaan magacaygu waa aamin xaajacli kana socota jaamacadda jamhuuriya faculty of computer science horta run ahaantii aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta tiimkayga anigoo matalaya inaan ku guuleysanay besti beberka sidoo kaleete besti beber inaan ku guuleysano waxyaabo badan naga saacida dhigi karnaa maxamed idleeh ayuu kaasi ahaa deegaanka daymasaar ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga hirgelay dugsi hoose dhexe ee waxbarasho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed alfa waxaa maanta deegaanka daymasaar ee hoostaga degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe laga daafuray iskuul si ay dadka deegaanka uga faa'iidaystaan xafladda daafurka iskuulka waxaa ka soo qaybgalay dadka deegaanka waxgarad nabadoono odayaal haween qurbajoog iyo mas-uuliyiin ka socda dowlad goboleedka hirshabeelle oo iskugu jira xildhibaano wasiiro iyo agaasinka waxbarashada degmada balcad iskuulka waxaa iska kaashaday dhisidiisa dadka deegaanka ah daymasaar ugu horreyntii xafladda lagu daafurayay iskuulka waxaa ka hadlay agaasimaha iskuulka ahna aasaasaha iskuulka xasan cumar cismaan xasan jungal iyo sidoo kale dhaktar maxamed daahir macalin kana mid ahid aasaasayaasha iskuulka waxayna ka warbixiyeen marxaladda dhisidda iskuulka uu soo maray iyo sidoo kale dadka deegaanka waxay kula dardaarmeen inay xafidaan iskuulkan waxaa kaloo mahadle guddiga deegaanka deemasaar oo guddoomiye u yahay adeerkay nabadoon cali duubane iyo dadkii gacan ka geystay tiimkii ila dhisa halkan oo ugu horreeyo nabadoon maxamed daahir iyo cabdiraxmaan maxamed nuur laanjo iyo xasan cabdi faarax iyo in badan oo halkaa magacyadu ku soo koobi karin waxaa idin leeyahay soo dhowaada maanta waa maalin farxad waa inaad meelgaar ku qoratiin reer deemasaar waa sideed iyo labaatanka oktoobar laba kun labayo labaatanka waa maalin xasuus mudan waxaan ka tegay ilmaadal kuma jiro haweenka deemasaar ciidankana soo dhowaada waxaa idinla baahan yahay garab guri haddayna gebar wax ka qabanaynin wax ma ka qabsoono waxbarasho waxaa tiir u ah haweenka idinkan iskuulku waa idin dhisan yahay waxaan idinka rabaa inaad carruurta soo diyaarisaan u soo diyaarisaan agabkoodii waxbarasho sida libiskoodii buugaagtoodii wakhtigana a ilaalisaan waxaan ku faraxsanahay marka ugu horraysa iskuulkan ee juhdiga la geliyey ay walaalaha ay ka shaqeeyeen aad arkaysaan sida wanaagga badan leh ee loo dhisay raggii ka soo shaqeeyey ayaa mahad ballaaran iskale allah subxaana wa tacaala kadib dal iyo dibad inta jirto oo wax ku darsatay ayaan u mahad celinaynaa baahiyaha jirana horaa loo sheegay hal kelimo waxaan rabaa waxbarashada qiimaha iyo ahamiyadda ay leedahay inaan sheego sheekhana waan ugu baraarujiyey qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun qof aqoon leh iyo qof aan aqoon lahayn ma sinna saasuu alla yidhi subxaana wa tacaala marka cilmiga faa'iidooyin badan ayuu leeyahay qof kastana way og tahay dadka deegaanka waxaan ka rabnaa inay faa'iidaystaan maadaama waxbarasho loo keenay dhanka kale xafladda waxaa ka hadlay nabadoonka deegaanka cali duubane maxamed nabadoon cali maxamed cali fanax iyo sidoo kale safiyo korneel gacal muude waxayna sheegeen inuu iskuulka uu anfici doono dadka deegaanka iyagoona soo dhoweyn in deegaanka laga hirgeliyo goob waxbarasho dhanka kale goobta waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladan oo ay ugu horeeyo abuukar xasan abuukar oo ah xildhibaan ka tirsan hirshabeelle ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabeelle madaxa waxbarashada degmada balcad bashiir cabdulaahi cali gudoomiyihii hore ee balcad maxamuud xuseen gudbaay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed deeq geedow iyo sidoo kale agaasimaha iskuulka geedfaqay axmed geedfaqay dhammaantoodna waxay bogaadiyeen in deegaankani loo dhiso iskuul iyagoona dadka kula dardaarmay inay iskuulkan ay xafidaan dhanka kalena waxay u mahad celiyeen dadka iska xil saaray dhisidda iskuulkan
maxamed alfa aad buu mahadsan yahay halka warkaasi aad kala socotaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan aad kagtana dhegeysanaysay caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel